bismillaahi raxmaani raxiim nabad meel kasta iyo goob kastoo aad ku sugantihiin halkani waa rediyo toga herar ku soo dhowaada halkii doolar waa siddeed kun iyo shan boqol waxa layaala waxaad soo iibsataa ma jiro abaaraa jira biyola'aan baa jirta wax weeyaan wax waliba kor bay u kaceen maciishadii shay la taaban karaya ma jiro sarifkii doolarku wuxuu marayaa siddeed kun iyo shan boqol waa xubin gaar oo aanu ku eegayno dadweynaha ku nool caasimadda magaalada hargeysa ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay sicir bararka baahsan ee ka jira guud ahaanba gobollada kala duwan ee somalilan dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyey waxaa si weyn looga dareemayay guud ahaanba gobollada kala duwan ee somalilan sicir bararka maciishada iyo sarifka lacagta qalaad oo maraya meeshii ugu sarreysay iyadoo ayaabara baahsanna ay ka jiraan qaar ka mid ah gobollada dalka dadweynaha ku dhaqan caasimadda magaalada hargeysa ayaa walaac weyn ka muujiyay arrimahaasi isbarkan iyagoo sidoo kalena baaq u diray xukuumadda ganacsatada iyo cid kasta oo wax ka qaban karta arrimahani magacaygu waa deeqsmaan daahir degan hargeysa runtii somalilan waxaa soo wajahday xaalad aad iyo aad iyo aad u adag haddaan ku horeeyo tasixir bararka runtii siyaasadii lagu hegi lahaa oo aanay samaynin dowladdan hadda jirtaay waxay sabab u noqotay in qofba sixirku doono uu iska goosado bakaaradii sixirkay doonaan bay iska goosanayaan ganacsatada soo dejisaa sixirkay doonaan bay goosanayaan qolada sarifka iyo lacagaha gacanta ku haysa ee hawba badnaato qolada xawaaladaha sarifka siday doonaan bay ka yeelayaan doolarka siday doonaan bay ka yeelayaan waayo ma jirto wax qabanaya oo xidhaya waxay dowladdu inay jaangoyso maxay haytoy dhammaan wixii dhaqdhaqaaqa ee la xidhiidha maxay haytoy sarifka iyo maciishada marka waxa weeye dowladdu iyo bankiga dhexe iyo wasaaradda maaliyadda oo ah institutionada u qaabilsan arrimahan inay deg deg usoo farageliyaan oo arrintan ay dabaqabateeyaan iyadu maxay hayto iyagu maamulkeeda ay yeeshaan ta kale abaaraha runtii abaara aad iyo aad u baahsan baa ka jira waddanka gaar ahaan ha u badnaato bariga iyo xagga koonfureed taasna waxa weeye runtii waa waxaynu gacmaheena ku kasbanay waxaan kaga bixi karnaa inagoo ilaahay ka yaabna oo maxay hayto ilaahay u noqona runtii ilaahay unbaa ummaddan wax gaadhsiin kara talabaadee kale in laysku naxariisto oo ilaahay wuxuu u naxariistaa addoommada naxariista kuwa aan naxariisan allana uma naxariisto sida laysku jeeb dhaamo maxay hayto in laysugu naxariisto haddii aanad kari karayn inaad qaadhaan lacageed kaga qayb qaadato xataa haddaad raashin kaga qayb qaadato oo raashin aad bixiso maxay hayto walaalaha maxay hayto ay ku noqonayso sadaqo iyagana ay u noqonayso waxtar bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa rashiid maxamed waxaan ka warramayaa maciishadan iyo doolarkan iyo waxaan wada kacay halkii doolar waa siddeed kun iyo shan boqol waxa layaala waxaad soo iibsataa ma jiro abaaraa jira biyola'aan baa jirta maciishadii erkay qabatay waxaanu ka codsanayna xukuumadda inay waxaan wax ka qabato cabdiqani axmed maxamed waxaanu ka cabanaynaa doolarkan iyo sarifkan kacay ee cerkays u baxay waxaanu leenahay xukuumaddu waa inay ay xakamaysaa oo ay xadhig u samaysaa si dhaqsaa si dadkan abaaraha dee iyo waxaan kacay aanay dee magaranaysaa ugu sii daba dheeraan waxaannu ka cabanaynaa doolarkan kor u kacay abaaraha ilaahay baa keenay ilaahay baana qaadi karaa waxayse dhibi ka joogtaa doolarkan kacay macoyshadan la goyn waayey xukuumadda waxaannu ka codsanaynaa inay wax ka qabato doolarkaa kacay ee nin waliba wuxuu uu doonay ku sheegayo bismillahi raxmaan raxiim marka hore magacaygu waa cabdiraxmaan ibraahim maxamuud oo dadku u yaqaanaan dube runtii sixir bararku waxa weeyaan waa musiibo musiibooyinka ka mid oon oo ummaddu ay iyagu isu geystaan runtii sidoo kale waxaan odhan karnaa abaaruhuna waxa weeyaan masiibooyinka iyaguna dabiiciga runtii labadaas siba laba bulshadii iminka si ba-an u saameeyey weeyaan waxaana xaqiiqa inay dee ummaddii labadaas isu raaceen ay yihiin dad magaranaysaa ee daawo la saaray waa ummad bislaatay waa ummad noloshoodii iyo magaranaysaa ee qutul daruurigoodii cidhiidhi la geliyay waa nin maanta wixii yaraa uu la soo bixi jiray uu reerkiisa miyiga degan ama dadkooda miyiga deganna wax ka siin jiray maanta isagiina waxla miyigiis iyo dadkii wax siin jireen xitaa abaara baahsan ku dhaceen oo qof noloshiisa ay cidhiiri tootali gashay runtii waxaan odhan lahayn cidkii cid kastoo wax ka qabanaysa haday tahay xukuumadda haday tahay ganacsatada waaweyn een sixir bararkaasi waa aafo weyn waa in si dhaqsa ah loogu gurmadaa oo ummaddaa wax badan laga qabtaa oo hawshaas si adag looga hadlaa oo si kasta oo looga howlgeli karo looga howlgalaa baan leenahay bismillaahi raxmaan raxiim horta marka horreysa ilahay baa mahadle waxa weeyaan qadarkan iyo abaarahan iyo waxaan jiray iyo waciyada dee ilaahay unbaa na kala bedela keenana ilaahay horta dee allah mahadda horraysa leh dowladdana mid baanu ka codsanaynaa waxa weeyaan wax waliba kor bay u kaceen maciishadii shay la taaban karaya ma jiro sarifkii doolarku wuxuu marayaa siddeed kun iyo shan boqol markaa dowladda waxaanu ku codsanaynaa inay dee arrintan wax ka qabato tijaarkan aakhirsamaan inuu kor socdo mooyaane inuu dadkiisii u naxariista aan doonaynin ee dadka halkuu halkuu tuumbada kagala soo gaadho un dee ka gashanaya inay dowladdu dee wax ka qabato ila iyadaa maalinta yoomalqiyaamaha ilaahay uu kala xisaabtami doonaa wixii dhacay iyo waxay ummadda u qabatay iyo wixii ay kordhisay iyo nidaamkeeda iyadaa ka mas-uuladdii markaa waxaanu ka codsanaynaa dowladda dee in ilaahay iyadana waafajiyo inay waxaan wax ka qabato tijaarkan akhirsabaanka ee dadkii wax walba kor ugu sii wadana in ilaahay isnaniis u soo rogo uu garansiiyo in ummaddiisa u naxariisto dee ila naxariis ilaahay baa agtaa lahay
intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa xubintii koobnayd ee aanu kaga hadlaynay dadweynaha magaalada hargeysa oo si weyn uga hadlay sicir bararka baahsan ee ka jira guud ahaanba gobollada kala duwan ee somalilan waa qalin leh iyo bahda rediyo toga herar oo idigu dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo